Wasaaradda Waxbarashada Somalilan ayaa tababar u furtay macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee gobolada Sanaag, Sarar iyo Daadmareer kaasoo lagu qabtay magaalada Burco. Tababarkan oo socon doono muddo laba sana ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Somalilan, macalimiinta tababarka loo qabtay iyo marti sharaf kale. Maxamuud Xasan Caynaanshe, Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Togdheer ayaa ka waramaya tababarkan.
macalimiintii aan traininka ama aan tababarnayn ee loogu talagalay wasaaraddu usoo xushay inuu halkan jaamacadda burco uga bilaabmo tababarkii oo isugu jira gobolada bari gobolka sanaag gobolka togdheer caynaba iyo oodweyne intaasoo gobol macalimiintii aan tababarnayn ee laga soo xulay marka hore dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan waxaan idinku soo dhaweyneynaa gobolkii togdheer waxaan idinku soo dhaweyneynaa qalbi furan baan idinku soo dhaweyneynaa waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada gobolkiini kusoo dhawaada gobolkii togdheer kusoo dhawaada magaaladii burco mustaf cumar faarax agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa sheegay in la tababaro macalimiinta si loo helo arday taya leh in macalimiinteenna somalilan wax ka dhiga sidaa raxmi sheegto afar kun iyo dheerada siday u heli lahaayeen shahaado macalinimo inay helaan waayo marxalado kala duwan baa macalimiinta kusoo ku bilaabaa shaqada baahi baana keentay marka waxay naga saaran si aynu tayada waxbarashadeena u hagaajino si ay tayada carruurteena waxu dhigana ay kor ugu qaadanto inaynu macalimiinteenna waxgelino investment gashano investmentka la gashanayana waxaa ugu horeynaysa in macalinkii dee aan tababar hore qabin inuu tababar helo si uu helo shahaado uu noqdo macalin buuraah oo dhabo buuxa taasna uu gudbin doono ardayda wuxu dhigayey iyo dadkii waxbarayay oo carruurteenii iyo dadkeenii iyo dhalayntan waalidkaunahayeynta mustaqbalka aynu dalkan sugayna inay iyaguna wax badan ka anfacaan barnaamijkan wuxuu ku salaysanyah waa arrin noocaasa dabeedna markii wasaaraddu tacbay gelisay waxay la kaashatay hay-adaha safsidra ay ka mid tahay ugu weyn tahay aqoon-yahanada jaamacadaha ku sugan dalka oo dhan khubarada wasaaradda joogta dabagaban kalesaisaan-gelay marka waxaa weeye in kan maanta shanta jaamacadood dalka ka hirgalay
tababarkan ayaa door ka qaadan doona in macalimiinta loo qabtay ay si wanaagsan wax u baraan ardayda maadaama aqoontooda la hormarinayo